baraha bulshada waxay dadku u isticmaalaan habab kala duwan sida inay la xiriiraan saaxiibadooda eheladooda helaan xogo cusub qaarkoodna ay ku shaqaystaan baraha bulshada ayaa sidoo kale ahmiyad weyn leh waxaana ay leedahay faa'iidooyin badan oo dad badan ayaa uga faa'iidaysta in ay wax ku bartaan ismaaciil axmed cabdulaahi oo ka mid ah dadka baraha bulshada uga faa'iidaysta sid wanaagsan waxna ka barta ayaa ugu baaqay dhallinyarada in baraha bulshada ay uga faa'iidaystaan dhanka waxbarashada laakiin hadda jaanisku weyn hadday qofka qofka hadda jaanis haysto oo jaanis hadda qofka heli karo waagi hore lama heli karin waxay haystaan jaaniska u fiicnaa oo qof bilaadan intuu soo mar lahay soo mara hadda wixii ka dambeeyana inay sii hagaagta rajaynayna hadda ilaahay waqti badan ay ku qaadanaya qofka maanta dhan inuu tiktok daawado oo wax iska duubo oo waxaan maarata loo joogin oo iska fiirsado hadda dadka xatee waxaad dareemaysaa waxyaase aan loo joogin iyo wax maarata micno lahayn iyo wax leela duuduubaa marka waxaa fiican in qofka meesha wanaaga uu ka fiirsado hadda aniga marka habeenkii oo kale markii oo xiliyada oo la gaaro oo afar saac saddex saac bar la gaaro cashiraan iska daartaa oo youtube-ka aa ka helaysaa tafsiirkaa heli kartaa waxaa heli kartaa waxbarasho kaloo maadiya heli kartaa wax walbaa heli kartaa qof walba wixii uu xiiseynayo meeshuu ka heli karaa marka waxaa fiican qof walba inuu maarata nafsadiisa inuu ku dadaalo oo maarata isdhiso noloshiisana saasay macnaha ku ugu fiicnaysa haa si fiican oo qof walba wanaaga adduunya aakhiraba u baahnatay wixii anfacayo oo ka shaqeeyo
baraha bulshada waa aalad faa'iido leh waa haddii si wanaagsan loo isticmaalo